bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin halkan waxaan ku qabanay shir jaraa-id oo iskugu yimaadeen qeyb ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug shirkaas oo ujeedadiisu ay tahay uu daba socdo shir jaraa-id oo ay ku qabteen xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug qeyb ka mid ah oo ku sugan xarunta kumeel gaarka ah ee cadaado shirkaasuu daba socdaa shirka iyaga ujeeddadiisuna waxay tahay inaan caddayno oo aan sheegno oo bulshada u sheegno reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeedba in ay ku xadgudbeen madaxda dowlad goboleedka galmudug oo u horreeyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo shuruucda galmudug u taalla ay ku xadgudbeen qodobada ay ku xadgudbeenna ay yihiin qodobo ay caadaysteen inay mar walba ku xadgudbaan qodobka konton iyo saddexaad faqraddiisa koowaad labaad saddexaad iyo afraad oo ah ku simidda xilka madaxweynaha sida ay iskugu simayaan madaxweynaha xilka cidda ku simaysa markuu dalka ka maqan yahay deegaanada galmudug uu ka maqan yahay madaxweynaha markuu maqan yahay waxaa xilka ku simaya madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenku iyo madaxweynuhu markay maqan yihiin xilka waxaa ku simaya guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka markuu maqan yahayna waxaa xilka ku simaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka afartaasu waxaa qoran sida dastuurka dowlad goboleedka galmudug qodobkiisa konton iyo saddexaad faqraddiisa afraad ay ku qoran tahay inaysan afartaas mas-uul oo kor lagu sheegay aysan ka wada maqnaan karin deegaanada galmudug iyo madaxtooyada aysan ka wada maqnaan karin hal marah sidaas darteed iyadoo sidaas ay jirto ayaa waxaa dhacday madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoomiyihii baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenkii inay ka wada maqnaadaan waxaan rabnaa inaan sheegno arrintaas inay tahay sharci darro oo si sharci darro ay ugu xadgudbeen dastuurka oo dastuurkii si xun loo jebiyey waxaa kaloo jira guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxaa ka yaalla mooshin sharci ah oo si sharci uga yaalla marka asaga kuma jiro dadka hadda asaga waxa weeye ku simidda madaxweynaha xaqa u leh maadaama uu mooshin ka yaallo sharcigu wuxuu yahay sida xeeroosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug faqraddiisa sagaalaad uu qabo in uu mooshin markii uu ka yaallo guddoomiyaha baarlamaanku wax shaqaa uusan qaban karin ilaa mooshinkaas dooddiisu ay ka dhammaato marka waxaan rabnaa inaan caddayno madaxweynuhu inuu ku xadgudbay qodobo dastuurka oo qodobkaas uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay waajibaadkiisii asagu uu lahaa oo dastuuriga ahaa qodobka kontonaad faqraddiisa sagaalaad oo ah inuu yahay ilaaliyaha sharciga oo sharcigii uu ku tuntay marka waxaan rabnaa inaan caddayno oon u caddayno dadka shacabka oo reer galmudug iyo dowladda dhexe iyo shacabka soomaaliyeedba inay caadaysteen madaxda galmudug oo madaxweynuhu u horreeyay inay sharciga ku tuntaan annagu haddaan nahay xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug golihii sharci dejintaan nahay annaga xaq u leh inaan arrintaa ka hadalno fasax baan u joognaa annagu xamar maadaama halkaan fasax u joogno xildhibaanadii gudaha ay joogeen ay ka hadleenna annagu waxa weeye tilmaantaas iyo caddayntaas ayaan xoojinaynaa wabillahi towfiiq bismi illaahi raxmaan raxiim waa xildhibaan salaad axmed cayinte waxaanu halkaan ugu qabanay shirkan jaraa-id xaaladda aanu ka war helnaa ka jirta xarunta kumeel gaarka maamulka dowlad goboleedka galmudug ee ay maanta ka maqan yihiin mas-uuliyiintii ummaddaa hoggaaminaysay oo loo soo doortay markaan aragnay inay khayrul mas-uulnimo ay ka dhacda halkaa ayn muujinaynaa ummaddana u sheegaynaa mas-uuliyad darrada ay halkaa ka sameeyeen waxaanu raalli ka nahay oon xoojinaynaa baaqa ay soo jeediyeen xildhibaanada hadda ku sugan muxuu ahaa xarunta ku meel gaarka ee cadaado ee dowlad goboleedka galmudug taas oo ay nagu toosiyeen in ay maanta ka wada maqan yihiin mas-uuliyiintii meeshaas u xil saaraa madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii ay mar qura ka wada maqan yihiin iyagoo cid ay uga soo tageen aanay jirinin waxaan idiin sheegahayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed reer galmudug inta ku abtirsata meelay joogaanba inay maanta mas-uuliyaddeeda qaadahayaan wax alla wixii khasaaraha ee ka dhaca saacaddan muxuu ahaa gudaha dhul ee dowlad goboleedka galmudug shacbiyaddooda gaara deegaanadooda soo gaara inay mas-uuliyad ka yihiin aanay jirinin cid maanta ay xallinaysa wax alla wixii meeshaa ka dhaca sida midda haddaba dhacday ee ay tahay in gaadiid dagaal lagala baxsaday deegaanka loolana galay meel kale sidaa daraaddeed waxaanu si dhow u qaadanaynaa baaqa ay soo jeediyeen ee ah xildhibaanadu hay isugu yimaadiino si ay go-aan uga qaataan xarunta cadaado xildhibaanada ku sugan dowlad goboleedka galmudug ee magaalada cadaado waanu soo dhaweynaynaa waana qaadannay go-aankaasi go-aan buu naga yahay waanu tegaynaa insha allah haddii alla idmo sidaa daraaddeed waxaan maanta idiin sheegayaa oo aanu saxaafadda u sheegayaa oon ummadda soomaaliyeed u sheegayaa oo cid kasta oo ka danqanaysa u sheegayaa qodobadaas uu jebiyeen ee hadda uu tirinayay xildhibaanka garabkayga fadhiya ee kuntanaad faqradiisa muxuu ahaa sagaalaad ee konton iyo saddexaad ee uu ilaalinta dastuurka ee muxuu ahaa sharciga madaxweynuhu inuu inuu uu baabiiyey isagoo hore ugu tuman jiray muxuu ahaa sharciyadda sida wuxuu qofku xaq u leeyahay shaksigu uu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto taasoo doorashooyinka hadda dhacaya aad arkayseen shaksiyaadkii doorashada usoo istaagayna in meel inta lagu qariyay shaksiyaad kale loo xoogay waa sharci waa qodob uu jebiyey waayo way ka badan yihiin qodobadu intaas mar danbaanu dib ka sheegi doonaa si faahfaahsan baanu u sheegi doonaa waxaan idiin sheegayaa markaan halkaan u qabannay arrinkaas oo dhan oo aad haddaba maqlaysaan aad iyo aad aadna u mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم آه، magacaygu waa xildhibaan nadiif maxamed guuleed آه، shirkan jaraa-id oo aan maanta ku qabanay halkan wuxuu daba joogaa shir ay shalay ku qabteen een, xildhibaanada qeybtooda kaleeta ee ku sugan degmada cadaado ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka galmudug oo ahaa baaq een, ay soo jeediyeen een, baaqaas oo ahaa inay madaxdii ugu sarreysay ay ka maqan tahay een, maamul goboleedka ay xukumahayeen ayagoo danahooda qaaska u jooga magaalada muqdisho cid maanta ay halkaas ku ogyihiinna aysan jirin lamber kow shirkaas inaanu ajibno aanu haddii alla idmana muxuu ahaye ku fakarnahay xildhibaanadaas waa midda koobaad midda labaad waxaanu caddaynaynaa inay muxuu ahaaye ta mas-uuliyadeedii ay ay muxuu ahaaye ay ka qayb qaadan waayeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay arrimahooda qaaskaana ay u soo banneeyeen muxuu ahaaye deegaanka ay ka arriminahayeen een markii ay soo banneeyeenna ay ka dhaceen muxuu ahaaye waxyaalo badan oo khasaaro keenay een degmada caabudaaq oo kaleeto xarumihii ay maamul goboleedka galmudug ku lahaayeen oo la qabsaday een iyaga u sabab ahaa inay soo banneeyaan een baabuurtii een muxuu ahaaye maamul goboleedka galmudug ayadana een muxuu ahaaye lala wada fikaday een tan iyo maanta iyo shala waxaasoo dhan sabab waxa u ahaa soo bannaynta ay soo banneeyeen sidaa darteed waxaanu u sheegaynaa bulshada reer galmudug ee nimankaas inay sharcigii ku tunteen waanu ogeyn annagu adinkuna waxaan rabnaa inaad nala ogaataan sidii aan ula xisaabtami lahayn haddii rabbi raalli ka noqdo inaad gacan nagu siisaan ayaanu idinka codsanaynaa bulshada reer galmudug maadaama ay tahay dhib ina saameynaysa haddii ina iska qaban ee waxa weeye waa dhib ina saameynahaya nimankaanuna dembi intay meeshaas joogeen dembiga ay ka geysteen waad ogtihiin doorashadii dulmiga iyo dembiga ay ka galeen waad ogtihiin raashinkii caawimada ahaa oo beesha caalamku ina siisay oo dowladda turkigu noogu deeqday waxaad ogtihiin cabdikariin iyo maxamed xaashi inay gateen anugu nimankaas madax uma aqaan waa niman dembiilayaale dalkan waa ka xumahay maxakamad muxuu ahaye awoodle ma leh laakiin insha allahu tacaala mar ayay imaan doontaa waan lala fuuli doonaa inta ka horreysana annaga ayaan la xisaabtami doona dadka shacabka oo reer galmudugna iyosan waxaasoo kale indhaha ka qarsan hortooda in maaragtay dhiiggoodii lagu miirto ayaguna ay maanta ta abaar iyo gaajo u baqbaktiyahayaan aad iyo aad baan kaga xumahay in ayagan lagu dawarsado oo ugu dambeeyey raashinkii turgishka oo cid kasta ay ogeyd oo soomaaliya maamul goboleedyadeeda oo dhan laga qaybshay ayagu intay ku rogtaan baqaaro gaalkacya ka mid ah inay gataan beesha caalamkana waan u sheegahayaa raashinkaas in lagula xisaabtamo dowladda turgishka oo bixisana raashinkaas galmudug waa inay dabagal qaasa u sii yeelato dowladda federaalku mindhaa waa la og tahay oo waxaa la yidhi hal waxaa la yidhi hal xaaraanahu nirig xalaala ma dhasho hasha hasha sheekh mindhaa waa la og yahay waxaan ka codsanahayaa caalamka intiisa kale inay arrintaas dabagal kusii sameeyaan muxuu ahaayet haddii ay ku helaanna maxakamad awood lahu dalkan kama jidha ay maxakamadda heeg la fuulaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu